kulan waa-aan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan redio himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadic aan is leenahay waxay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed isuyaal ka mid ka mid ah haldowrada dumarkeenna si innaga iyo jielkii naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan abbaayo inaad wax barato waxaad ugu baahan tahay sidaaad ugu baahan tahay inaad wax cunto inaad hooyo noqoto ee ubad dhasho haddii ilaahay ku siina waxaad ugu baahan tahay sidaad ugu baahan tahay inaad noolaato guurka iyo waxbarashada ma yihiin laba mas-uuliyadood oo qofka qaada isku wadi karo iyo sooyaalkeedii nololeed xaawo cawaale abtidoon oo ahayd xildhibaanadii ugu horreysay ee soomaaliyeed tabintii soo saaristu waa anigoo hanaa maxmeda farsamaduna waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba ina keen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkane heybow ina soo geli kusoo dhowaada ceenulcaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiya ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaallaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
isku soo laabid wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta guurka iyo waxbarashada ma yihiin laba mas-uuliyadood oo qofka qaado oo isku wadi karo balse markan sooyaalkeedii nololeed xaawo cawaale abtidoon oo ahayd xildhibaanadii ugu horreysay ee soomaaliyeed xaawo cawaale abtidoon xaawiyarey waxay sanadkii kun sagaal boqol shan iyo labaatankii ku dhalatay miyiga ceelbuur ma aysan helin fursad waxbarasho iyada iyo reerkeeda waxay usoo hayaameen muqdisho ka mid noqoshadeedii s y l iyo golihii baarlamaanka ururkii dhallinyarada s y l ayay ku biirtay xilligii ay timid muqdisho iyada oo hiil iyo hooba siisay taasoo ugu dambeyn dhexal siisay inay siyaasadda ku biirto maadaama ay ka mid ahayd haweenkii firfircoona waa siyaasiyaddii haweeney ahayd ee ugu horreysay ee doorasho furan isu buuxda isugu soo taagtay wacdarana ka dhigtay welina laga sheekeeya waxay ahayd xaawiyari oo u tartantay kursiga magaalada ceelbuur ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii ayay ku guuleysatay ka mid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka oo xilligaa la dhisay waxayna noqotay taariikh ahaan gabadhii ugu horreysay ee xilkaasi ku guuleysata tusaalaheeduna wuxuu noqday mid ay ku daydaan haweenkii kale iyada oo lagu ammaanay sida ay xubin firfircoon kaga ahayd baarlamanka muddo kadib xukuumaddii kacaanka ayaa xubno badan oo haween ahaa kusoo biirisay shaqada dowladda tan iyo markaasna haweenku waxay isku soo tarayeen ka mid noqoshada golaha kadib kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii xaawo waxay noqotay ganacsade xoolaha u dhoofisa dalalka carabta muddo ayayna ku jirtay howlahaasi ganacsi marnaba dalka maysan uga bixin meelna oo waxay ku iimaansanayd inay dadkeeda wax kula qaybsato dhulkeeda geerideedii xaawiyari ayaa muddo ku xanuunsanayd muqdisho waxaana la isku dayay in dalka dibaddiisa loogu qaado caafimaad wayse ku gacan seertay waxayna tiri hadal wadaniyad leh oo ahaa dalkayga meelna ugama baxayo bishii maarsi sagaalkeedii labada kun saddex iyo tobankii xaawo ayaa ku geeriyootay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir waxaana lagu aasay xabaalo ku yaala muqdisho
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor ha naga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabdiqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbedelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
markan aanu imaanu falanqaynteena guurka iyo waxbarashada waa laba baahi oo uusan qofku ka maarmin guurku waxa uu sal u yahay jiritaanka aadanaha halka tacliintana ay tiir u tahay horumarka balse iskuwadadda labadaasi mas-uuliyad waxaa ka taagan doodo waxaase badi laysla qirayaa in iskuwadidda guurka iyo waxbarashada lagala kulmi karo caqabado badan kuwaasuu qofka uga gudbi karo inuu leeyahay kago-naanshiyo inuu leeyahay hami sare haddaba ma yihiin guurka iyo waxbarashada laba mas-uuliyadood oo la isku wadi karo maxay tahay caqabadaha lasoo gudboonaado gabdhaha guursaday isla markaana waxbaranaya weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan weydiinay doctooreese faadumo maxamuud oo ah dhakhtarad waxbaratay islamarkaana ah hooyo carruur haysata ugu horreyn waxay ka warcelinaysaa weydiinta ah guurka iyo waxbarashada ma yihiin laba la isku wadi karo bismillaah horta guurka iyo waxbarashada ma yihiin laba shay laisku wadi karo markii leeyahay la yiraahdo waxaan jeclaan lahay labadaba in qeexitaan ah u sameeyo horta maxaa loo guursadaa laba qof waxay isu guursadaan markii guur la yidhahdo waa laba qof oo lamaano laba jinsi oo kala duwan ah oo reer abuurtay si islaami ah ama islaamka ku salaysan labadaas qof waxay u guursadaan marka hore in baahidooda jinsiga ah ay si xalaala u gutaan tan labaad waa sunnadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo noo jeedeeyay midda saddexaad oo iyadana asaasiyaadka kamida waxay tahay laba qof kasta oo isguursata waxay dhiseen tiir kamida tiirarka ummad meel deganba ama ummad kastoo jirta hadduusan guur jirin ummadima jirteen xadaaradaha socda iyo maxaa la dhahay noloshuna ma sii socoteen waa sunnadii ilaahay ugu talagalay in aadanuhu uu kusii tarmo marka marka guurka waxay kamid tahay tiirarka ama asaasiyaadka nolosha waa shay aan laga maarmin dhanka kalena haddii aan qeexno maxaa wax loo bartaa waxbarashada waxaa waa qofku inuu ka baxo jahliga inuu ka baxo baahida uu qabo qof kale inuu yani u daba fariisto waxay ka dhigtaa qofka qof isku kalsoon qof nolosha ku faraxsan qof macnaha nolosha yaqaana waxay ka dhigtaa qof haddii hadhow ubad ilaahay siiyo ama nolosha wax kusoo kordhin kara baniaadanka wax ka bedela saameyn yeesha qof qiimala bulshada dhexdeedana laga qiimeeyo markaan taas qaaxidaankaas aan gogoldhig uga dhigay macnaheeda waxaawaay labadaasba ma laga maarmo marka guurka ama qofka inuu guursado xilli ma leedahay haddaan isweydiino haa xilligay leedahay xilli waxaa jiro gabadha iyo wiilkuba ay yihiin da-dii taranka ay joogaan oo haddii da-daas la dhaafo ay adkaanayso ama aysan jiraynin taran laakiin waxbarashada xilli ma leedahay waxbarashada waxay ka bilaabataa marka ilmaha nafta hooyada lagula abuuro lagula afuufo caloosha dhexdeeda ilaa iyo iilka laga dhigo qofka sakaraadka lasoo saaro marka ayada waqti ma lahan in waqti kasta ay qofku waxbaran karaa taas marka haddii aan usoo noqdo su-aashaada ahayd ma laysku wadi karaa waa laysku wadi karaa laakiin waxay u baahan tahay karti iyo ad adeeg iyo bulsho kugu xeeran oo ku faraxsan inaad wax barato guursatana sidaas aan sida ilahay waayahay doctor resa waa maxay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha guursada haddana waxbarashada wada su-aasha kooban horta haa aan dhihi lahay caqabada way jiraan waa lagala kulmaa laakiin noloshoo dhan ayaa caqabad ah nolosha maalintii aada soo baxday adduunyada wixii ugu horreeyay ood u baahnayd waxay ahayd inaad wax cunto waqtiga kaa galayay inaad wax cunto ama cunug yarkaa ee dhasha siuu wuxuu helo waa inuu ooyaa siuu wuxuu cuno u helo marka maxaa la dhahayay qofku caqabad mar walba waa la kulmaya nolosha siday doontaa ahaato ama waxbarasho keligeed ku jir ama guur keligiis ku jir caqabado waa lala kulmaa laakiin caqabadahaas waa kuwo laga gudbi karo haddii loo guntado marka haddii aan dhahno waxaa sida ay tiri maxay yihiin caqabadaha lala kulmi karo gabadha waxbaratay ama shaqaysa ee hooyadana ah ama reer kale waxyaabaha ay la kulanta waxaa ka mid a inay u babacdhigtay laba mas-uuliyadood mas-uuliyad ah tii guriga nolosha odageeda iyo ubadkeeda iyo mas-uuliyad ah waxbarashadii iyo bulshadii siday wax uga bedeli lahayd ama uga dhex muuqan lahayd waxaa ka mid a tusaale ahaan gabadhiyo lamaanaheed uu fahmi waayo uusan la fahmin maxaa la dhahayay sheeg inay waxbarashada muhiimta ama dhanka kale wiilkii xaaskiisu ay la fahmi weysa muhiimadda ay leedahay waxbarashada waa tan koowaad tan labaad goobta shaqada ama waxbarashada oo aan lahayn xuquuq ay leeyihiin dadka isguursaday ee xaajaadka gaarkaa lasoo gudbi karaan maalan gabadhi way leeci kartaa way umuli kartaa goobta waxbarashada ama shaqada haddaysan lahayn xuquuq qofkaas uu leeyahay iyo tixgelin gaar ah way ku noqon kartaa caqabad ka hor imaato waxaa kaloo ka mid ah gabadha sidaan ogdha markii la guursada haddii ilaahay ubad siiyo in walac iyo xaalado isbedela oo fysiology ama jirkeeda isbedelo ay baahiyo gaara leedahay aysan waxbarashadii aysan saari karin ihtimaamka ama aysan usoo wada jeysan karin maalan inay wax akhriska ku adkaado maalan in kalaaska iyo bii-adii ay ku jirto urkii iyo wixii kasoo baxaya ay dhibsato waxyaabahaas iska dabiiciga oo gabar kasta ay marto iyo gabadhii oo aan haysanin caawimaad tusaale waa hooyo ama way dhashay mararka qaar waxaan aragnaa gabar maantay dhashay oo shalay imtixaan ka soo baxday ama gabar maanta dhashay oo berito imtixaan leh inaysan helin caawimaad inaysan helin wax ubadkeeda ay uga tagato inaysan helin maxaa la dhahayay qof waalid hoo la joogo kale dadka qaar way helaan laakiin inaysan helinna way dhici kartaa caqabadaha noocaasa way jiri karaan waa gartay ma jiraan caqabado si gaar ah kuu qabsaday intii aada ku guda jirtay waxbarashada iyo qoyska baayahaa way jiraan caqabada isoo isoo maray inta aan sheegayo dhan way soo mareen waxay soo martay meel aan ka shaqeeyo anoo yacni meel ka shaqeynayo oo berito kaletood operation galayo qaliin la igu sameynayo ilmo inaan dhalo oo la igu yiri malihid liif ama fasax ma jiro gaar u ah oo u qorshaysan dadka noogu shaqeeya muddada kooban barttime jobka ma lihin oy noqoto inaan shaqadii ka wada tago si aan u galo operationka waxay soo martay anoo ama arday oo bir imtixaan leh ama macalin ahoo beri shaqo u socdo in maanta qofka ilmaha iga caawinayo idhaho maanta maku caawin karo ilmahayga meel yacni inaan reer kale u geeyo ay noqoto laakiin waxaan sameey waxaan sameeyey alxamdu lilah ilaahayna uu ii fududeeyey qaabab kale oo aan isku xaliyo isku caawiyo waa tahay ee aadaad umaadsan tahay faaduma ma jiraan fursado kuu saamaxay inaad isku waddo waxbarashada iyo marwanimada haa way jiraan horta ilaaha ku mahadsan ilaaha ii fududeeyey awalan marka labaad odaygayga oo ah qof i fahmay noloshana macnaheeda wax ka fahamsan ayadana way ii fududaysay waayo in lagu fahamsan yahay keliya inaad culays ku jirto wax weyn ayay qaadaysaa taasi way jirtaa inay caawisay waxaa kaloo i caawisay waxaa ii nool ilaahay cimrigeed ha ii dheeray hooyaday oo i caawisay ilaa maalintii aan dhashay ilaa maantana i dhiirigelinaysay waxbarashadeydii horumarkaygii mar walba ka shaqaynaysay waxaa kaloo ii nool sodohday oo ayadana i caawisay ilaahay kheyr ha siiyo waxaan kaloon aada saaxiibo ula ahay dadka dariskayga ah oo aada ii caawiya mararka qaar waxaa igu dhacaysa anoo imtixaan leh ama shaqo si deg dega la igu soo wacay gurigan qof caafimaada ii joogin ilmahayga waa wadaya dariskayga asxaabteydaan u geynaya waan ka tagaya waan ka shaqo tagaya ilaahayna waa ii fududeeyey dadkaasna way i caawiyeen halkana waa ka salaama waana uga mahadnaqaya waa gartay dadka aan haysan qofka caawiya ama la fahma soo qiil uma haystaan inay dhahaan waxbarashada iyo guurka la iskuma wadi karo horta su-aashaasoo kale waa su-aal xanuun badan markii la maqlo qof hooyadeed aan u nooleyn ama aan la nooleyn inay u nooleyn ka dhimatay ama aan la nooleynoo u dhaweyn walaalaheedna ayna u dhaweyn qofkii nolosha intaasiyt horta waa laga gudbi karaa labadaas laakiin waxaa uu adag uuna xanuun badan qofka nolosha ay la wadaagtay gabadha inuusan fahmayn taas waa wax aan wax kasta horta xalay leedaha ma dhihi karno waa caqabad jirta waa run laakiin waxaan leeyahay gabar saas oo kale hadday maanta imaqlayso abaayo inaad wax barato waxaad ugu baahan tahay sida aad ugu baahan tahay inaad wax cunto inaad hooyo noqoto ee ubad dhasho haddii ilaahay ku siina waxaad ugu baahan tahay sidaad ugu baahan tahay inaad noolaato labadaas baad u baahan tahay waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta jirto badi oo ragga ah inay yihiin dad wax fahmayo aan aaminsanahay waa la xalin karaa way jiri kartaa qof caqabada haystaan oo aan ogolayn in wax la barto waxbarashadii maanta ma noqon kaliya in class la aado waxbarashada maanta waxay noqotay technology ma jirto gabar soomaaliyeed oo maanta magaalada muqdisho ku nool ama arkin aniga oo aan haysan technology aan isticmaalin baraha bulshada facebookan intaas dhex soconaa whatsappkaas intaasaan ku dhex jirnaa ayagii waxbarashada dhex taallaa qof maanta inta fadhiya ayaa class washington ku yaala ama ku yaala uganda ama ku yaala malaysia ay class ka qaadanaysaa teknolojiyada ha ka faa'iidaysato raggana waxaan leeyahay gabarh waxbaratay waa bulsho waxbaratay hadday gabarh waxbaratay kuu dhasho shan caruur ah waxaad haysataa lix ruux oo ayada ay ku jirto oo mutacalimiin ah oo berri hanti lagu xisaabtami karaa marka gabdhahaas way jiri karaan laakiin marnaba qiil ma noqonayso inaan waxbarta ma rabo waxbarashaduna maaha tambuugga loo qaata keliya gabadha waxay baran kartaa farsamada gacanta waxay baran kartaa harqaanka waxay baran kartaa nashqadeynta ayadoo guryaheeda joogto marka abaayo mar walba meeshaa joogto waxaan leeyahay gabadha soomaaliyeed waxbaro cilmiga baro cilmiga diintana baro kaasaa ugu muhiimsana waa tahay waxaa jira dad isku wadi waayey guurkii waxbarashada maxaa u sabab ah ayaa la oran karayaa abaayo horta taas asbaabo badanba waa lagu sababeyn karaa horta anaka bulsho ahaan waxaan nahay bulsho muddo badan burbursaneed anigii adigaba intaan jirnay bulshadeena way burbursaneed baahiyo badana iska jira waxaa jira dhaawacyo ay noo geysteen dhibaatooyinkii aan soo marnay waxaan aaminsanahay guri kasta ee soomaaliyeed inay gashay geeridii iyo murugadii iyo dhicii iyo boobkii iyo xanuunkii waxaa jira wax marka ay kuwaasi nagu saameynayaan qalbigeenu waa yani ama maskaxda bani aadamka waxay kaydisaa akhbaaraadka ama waxyaabaha ay khibradda u yeelato ha xumaadaan ha samaadaan haddii ay bataan waxyaabaha xumaanta ama culeysyada ama dhaawacyada ku dhacay qofka maskaxdiisa waxay uga tagaan wax layirahdo iskaar ama dhaawac haar ay uga tagaan haartaasi inta ay ku taalo qofka waxaa laga yaabaa hadduusan helin rehabilitationkii ama kaabidii oo u baahnaa inay la jirto muddo dheer saadaata hore uga dhawaajisay waxaa laga yaabaa gabar inay jirto hooyadeed ay dhimatay aabaheed uu dhintay dhaawacii ay sido nolol adag ay kusoo kortay laga yaabay meel ka fog hooyadeed iyo aabaheed meeshay joogaan intay ku kortay nolol adag ay ku kortay qofkiioo dhaawacii maskaxdiisii wata ama wiilkii oo sidaasoo kale dhaawacaasoo kale wata ayaa laysguursanaya markii laysguursado qof walba dhaawaci u wataa markuu arko wax yar marka maskaxdu waxay sawirataa dhaawac hore usoo gaaray markay aragto ama khibrad hore markay aragto wax soo dhaweyn kara way isku xirtaa intii hore iyo intaan dambo markaa falcelin qaldan ayaa badanaa ka timaada gabadhiiyo marka aan haysanin kaalmadii ay u baahneed ee ku hareereysneed laga yaabay dhaawacyadaas hore ee jiray inay jiraan haddana waxaa jira hooyooyinka waxa layirahdo emotional damage ama isbedelo jirkooda ku dhacayo hormoonada ama dheecaanada maskaxda soo daysa mar walba joogto uga dhacay oo waxaa dhaca waxa layirahda postpartum psychosis ama gabadha markay dhasho kadib waxaa ku imaado wax maskaxdii xoogaa inay isbedesho ay xanuunsato in la fahmi waayo xanuunkeeda waxaan aragnaa in la yirahdo gabdhe gabdho badan jin aha ee la leeyahay meelo la geeyo wax laga tumo wax laga akhriyo ama qof khuraafaad aaminsan ama qof dhanka diinta la aado waxaasoo dhan emotional damage waay qofkiiba marka intaasoo caqabada ay gurigeeda ku haystaan laga yaabay wiilka qabana intaasoo kale caqabada inay asna haystaan markaa soomaalida waxay tiraa laba qaawan isma qaado labadii qof oo kala daalan oo qof walbaba kiisa xal u baahan yahay intiisa u wado markii waxbarasho ay ku darsanto oo aan ognahay ayadana inay stresskeeda socdaan ay leedahay imtixaanaad ay leedahay oo waxbarashada u baahantaha maskax nadiifa wixii weelaysa macalimiintii oo ayagana bulshadu way isku xiran tahay macalimiintii oo ayaga laga yaaba damage kaasoo kale mid lamid a inuu haysto qofaa laga yaabaa eesoo mushkiladaas haysto gurigiisa kasoo baxay wadada uu soo maraya qarax ama dhib kula soo kulmay ama wadadii ka xirneedoo soo lugeeyo jaamacadii ama iskuulkii markuu yimaado ama goobtii shaqada asoo daalan maskaxdiis waxba qaadi karin xanuun ku filan hayo imaanaya inta uu weeleyn kara way yartahay markay ugu darsanto imtixaanka ugu horeeya gabadhaas inay ku dhacdo ama macalinka uu yirahdo waryaa maxaa u hurdaysaa oo canaanto waxaa u fududaanaysa qofkaas inuu ka wixii ka insixaabo ka baxo yani culayska baniaadanka waxay u samaysan yahay dab haddii aad ku istaagto inaad ka cararto naftaada waxay u samaysan tahay inay adiga ku difaacdo marka qofkaas inuu ka haro way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta qofaan macnaha waxbarashada aan si fiican qiimo weyn aysan ugu lahayn markay caqabad yar ka hor timaadaba iska joogsada intaasoo dad way jiri karaan laakiin bulshada oo horumar samaysa waxbarashada qiimaysa waxbarashada gabdhaha dhiirigelisa aabayaasha iyo hooyooyinkooda hooyooyinka oo gabdhahooda maxaa la dhahay dhiirigeliya waxbarashadooda iyo ragga oo xaasaskooda dhiirigeliya iyo gabdhaha oo ayaga yool yeesha intaas waa looga gudbi karaa waxaan dhihi lahay marka hore inay gogol dhig fiican u samayso nolosheeda inay iyada yeelato ahdaaf cayiman ama yool ay hiigsanayso inay gaarto ay rabto qofka lamaanaha la ah ay la noqonayso ee nolosha la wadaagaysana ay samaystaan tallaabooyin cadcad oo haddii dhibaatooyin ay soo baxaan lagu xalin lahay waxaan aaminsanahay dhallinyarada maanta jirta wiilal iyo gabdhaba inay yihiin dad waxbartay u badan yihiin ayna fahmi karaan haddii laga wada hadlo taas waa marka koowaad intaan la isguursan markii la isguursado labada qof ee isqabtaa waxay qaadeen mas-uuliyad mas-uuliyadda koowaad ay qaadeen waxay tahay jiritaanka reerkaas gabadh waxay aqbashay inay wiil guursatay si islaam ah islaamka ku salaysan ay u guursato walaayadeediina iyadoo raalli ka ah ay faraha u saartay u geliso meeshaas waajibaada ka ratib maayo wiilkun wuxuu aqbalay gabar muslimad ah inuu guursado walaayadeediina uu qaado iyo mas-uuliyadeedii asagana halkaas waajibaada uga dhalanayo labada qofba ayaga waajibaadkaas fiirinayo isu naxariisanayo ubadkooda iyo tarbiyadooda fiirinayo in marka hore miisaanka la saaro qoyskaas marka labaad gabadhu inay ka fikirto biia bi-ada ku hareereysan inay ka raadsato caawimaad waxaa ula jeeda hadalkaas maalan markii xaafad ay degayso ay ka fiiriso xaafadda dadka degan sidee yihiin ma yihiin dad caawin karo dariska inay xiriir fiican la samaysato oyna bulshadeena sida gabdhaha badan aan u arko waa la xirxiran yahay dadku isuma furfurna inay dariskeeda ka dhigato dad caawinaad ay ka raadsan karto haddii ay heli karto waalidkeed ama wiilka qabo waalidkiis inay caawinaad ka raadsato iyadii odageeda hadday laba shifti ama ay kala samaysan karaan inay samaystaan inay bii-ada dhisato tan saddexaad inay mar walba isku hareereyso saaxiibo wanaagsan oo dhisa hamigeeda iyo hiyigeeda oo dhah waa socon kartaa mararka qaar waxaa imaanaysa inaad xanuunsan tahay mararka qaar inaad isleedahay waxaan uma qalanto inaad waqti ku dhumiso inaad isleedahay gurigaaga ka muhiimsan in ay macnaha gabadhu ay samaysato saaxiibo ku horeereysan oo yidhaahda hore u soco lamaanaheedana saan hore u sheegay inuu yidhaahdo asagana hore u soco laysdhiirigeli mar walbo iyo tan ugu dambeysa oon ku soo gabagabeynayo waxay tahay oo dadka waliil amriga ah ama dadka awoodda wadanka ku leh ama hay-adaha shaqo iyo hay-adaha waxbarasha awoodda ku leh inay tahay inay kusoo daraan xuquuqdii hooyooyinka reeraha leh si gabadhu markay umusho markay dhasho ay u yeelato xuquuq gaara ayna ku faraxsanaato inay wax dhasho waxna barato fursaddan waxaan rabaa inaan uga faaidaysto laba qofba inaan la hadlo ee gabadha guursanaysa ama gabadha waxbaranaysa waxaan rabaa inaan fariin u diro waxaan rabaa inaan idhaahdo haddii aad adiga is-hormariso cid ku dib dhigi kartaa ma noola haddaad adiga dib isu dhigtana cid ku horumarin kartaa ma noola ha cabanin ha dhihin maxaa loo qaldamay ha dhihin maxaasaan la igugu sameeya adiga yeelo yool waad gaari doontaa cidda labaad ina la hadla ay tahay aan raba waxay tahay waalidiinta waalidiinta waxaan rabaa inaan iraahdo waalidow gabadhaada wax u bar ilaahay dartiis wax u bar inaad jahliga ka saarto ubadkaaga wiilkaaga iyo gabadhaada waa hadiyad ilaahay ku siiyey hadiyadaas ilaahay ku siiyey ilaahay kalama jecla si sax ah u gudo ammaanada adaa dalbaday oo qaaday ilaa markaan isguursano laba qof markaan qof qofku guursado gabar markay wiil guursato ayadaa dalabtay inay ilaahay ubad siiyo ama abaha asagaa dalba inuu ilaahay ubad siiyo waa ammaano adigaa qaaday si cadaalada u gudo wiilkaaga ama gabadhaadana ha u barin wax inay berri kuusoo shaqeeyaan gabadhii ama wiilkii aabahood wax usoo barin inay berri u shaqeeyaan markay guursadaan ay noloshii ku adkaatay muddo yar hakiyaan dib ugu soo noqon doonaan haddii ay arkaan waalidkoodoo hanjabay oo dhahaaya guur ayaa u dambeeya awalba waxbarasho naaga jikaa u dambaysa waalidka hooyada iyo aabbaha waa meesha ugu muhiimsan ee qofku ka hanaga qaada xarunta quraansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeena cadaajo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlisibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynu caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
aad ayay u mahadsan tahay doctoreyse faadime maxamuud oo martii noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah nabadgelyo